bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha janawari sannadda labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
haddii intaas iyada oo la qabo oo guud ahaan loo qabo ilaahay xaggii raxmaddaasini xag rabbi ilaahay ka keenay oo barigaa ka daaday maka dadka intii dhaqaalaha haysatay waa guureen xaaladda abaaraha puntland oo weli ka sii daraysa waanu u soo jeedinanaa inay lacagta soomaaliga canshuurta u qaadato oo rayd qabow ay ku qaadato laba milyan iyo laba boqol ay ku qaadato oo lacagta ay qaadato canshuurta u qaadato dadkana mushaar usiiso ganacsato reer puntland oo xukuumadda ku dhaliilay sicir bararka shilinka soomaaliga khudbadaha musharaxiinta guddoonka baarlamaanka oo la soo gabagabeeyey
muushin noocaasoo kale ah dadkeena una malayn maayo arrintaas inay dalka iyo dadka soomaaliyeedba ay maanta maslaxa u tahay madaxweynaha galmudug oo baarlamaanka galmudug ka codsaday in ay dib u dhigaan mooshin ay ka keeneen isaga ganacsato maamulka galmudug ku eedaysay haysashada afartan badmaaxi oo u dhashay dalka yeman siyaasi salaad cali jelle oo go'aan lama filaana ka qaatay doorashada dadban ee soomaaliya iyo ahlu sunna oo maanta hay-ad baarlamaaniya yeelatay qodobadaas iyo qodobo kaleoo la xidhiidha arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimo ee caawa iyo daljiro idinka imaanaya magaalada muqdisho magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan heerarka f m e soomaaliya adduunkana barta internet-ka ee daljir dot com aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkan aad ku maqlayseen degano badan oo ka mida puntland waxaa laga soo sheegayaa in xaaladda abaaruhu ay ka soo darayso marba marka ka dambeeya maxamuud cali guray oo xildhibaan hore oo puntland ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka jirta deegaanada puntland gaar ahaan waxa uu si aada farta ugu fiiqay deegaano hoos yimaada gobolka nugaal oo uu mudanuhu tilmaamay xaaladda in ay tahay mid aada u liidata mudane maxamuud cali guray ayaa maamulka gobolka nugaal iyo kan degmada garawe ugu baaqay in ay laba jibaaraan dadaalkooda isagoo ka shidaal qaadanaya heerka ama baaxadda abaartu xilligan ay taagan tahay waryaheenna xuseen cabdijimcaal xuseen madar ayuu warramay
walaal marka ugu horeysa horta waan salaamayaa idaacadda darjir waxaan aad idinkaga mahad celinayaa adeega wanaagsan ee aada u haysaamiin bulshadiina iyo sidaad mar walba aada ugu heelan tihiin inaad ka turjurtaan rabitaanka shacbiyadiina iyo baahiyahooda iyo xogahooda iyo farmashkooda inaad heshaan intaa haddaan idhaahdo waddanka waxaa ka dhacday abaar baahsan waana wax ilaahay loo bandhigan karo aadana maanta loo bandhigan karo maaha dadka waxaa deeqaa deeqa ilaahay sida haatan innagu aynu la soconno waxaynu leenahay maamullo ka jira gobolada iyo degmooyinka baadiyaha waxaa ka jirtay abaar baa dhacday biyo la-aan baa dhacday daaqi daaqsin la-aan baa dhacday xolihii waxay cunaan bay waayeen haddii ilaahay kuu leeyahay sidii dadkiiba waxay noqotay in la biilo oo raashin badar loo qaado oo galley loo qaado mada haddii intaas iyada oo la qabo oo guud ahaan loo qabo ilaahay xaggii raxmaddaasini xag rabbi ilaahay ka keenay oo barigaa ka daaday mada dadka intii dhaqaalaha haysatay waa guureen ama magaalada ku xiraa oo ku tiirsanaa dad wax haysto waxay noqdeen dad guura madala intii danyarta ahayd oo waxay haystaan aysan jirin deegaamadoodii iyo meelahoodiibay joogaan ayaga iyo xoolahoodiina looga kala tegay xoolahoodiina tarab tarab iyo baahi iyo gaajo iyo dayac iyo dalxumo u dhammaanayaan madara sida aynu la socono innaga waxaa gobol ahaan nugaal marka la yidhaahdo waxaa ka jira maamulka maamul gobol baa ka jira mada maamulkii gobolka oo la rabay inay u adeegaan bulshada iyo degmooyinka iyo isku xiraanin sida abaaraha iyo baahiyaha jiraa meelihii ay la rabay inay xoogaha iyo farmooshika ka bixiyaan oo ka jiraanin wixii maamul gobol ahaan laga rabay lagama helin marka maamulka degmada laftigiisa ilaa soddon tuulo baa maamul degmada hadda caasimadoo kale hoos timaada ayaga laftigooduna wixii laga rabay lagama helin halkaa marka waxaad moodaa haddii dawlad dhexe wax laga raadinayana ciddii la mari lahaay oo dawladda dhexe wax ka doon lahayd maamulka gobolka iyo degmada oo isku tiirsan lahayd markaas sida haatan aanu dareensanahay degmada bengalow iyo ninka guddoomiyaha ka oo dhawaan la dooranayo sida naloo sheegay si fiican buu wuxuu ugu gurmaday baadiyihiisii iyo dadkiisii iyo ama dowlad dhexaa la aado ama dowlad hoosaa la aadee ninkaa waa laga ammaan sheeganayayo wixii tibartiisa iyo intii karaankiisa ay wuu maray wuuna socodsiiyey marka maxamuud waxaa jirta gurmad caam ah oo deegaanada puntland ka bilowday gobol walbaba ha ahaadee ama nugaal bari karkaar gobol walbaba ha ahaadee waxaa jira culamo oo diin iyo ganacsato iyo maamulka dawladda oo iskaashaday oo gurmad u fidinaya dadka abaaraha iyo deegaanada ay ugu daran tahay in wax la gaarsiiyo taasi miyaysa kamid ahayn gobolka nugaal in maaragtay ay ay wax ka dadka abaarahu ay saameeyeen ay wax ka heleen walaale maamulka gobol guddiga abaaraha ee la sameeyey iyo haddii ilahay karo culamaa udiinku waa ay jirtahay inay jirto laakiin ma aha culimada iyo guddigaasi mid kabarbarayn kara baahida deegaamada puntland ka jirta oo dhan ma garat sida wax ugu kala qaybsan yihiin prioritiga iyo meeladaa la kala siisiinayay ma garata sida hadda dadku markii horeba u kala yitay ayaa waxqabadkooda iyo guddigaasi u kala jiray hadda deegaamadan hawsikan hadda markaan kaala hadlayo oo kale orcus iyo laqlaadsiyo iyo abaarey iyo deegaankaas hadda dadku ku noola intii dhaqaalaha intii dhaqaalaha haysatana waa gurtay intii dhaqaala la-aan tahayna meeshii ay ku harto ka qaylinayaan ma garata cid u maqan ilaahay mooyaane aadana u maqan oo fiirinayo oo tabantaabinayana ma jirto ma garata deegaankii baabsinti waa kaga dhamaatay xoolahoodii wax uga gadnayo iyo wax ugadnaysana ma jirto maamul gabal iyo mid degmo oo u istaagay oo inay kabardareeyaan ama dowladda dhex wax uga doonaanin oo haatan aan ka shaqaynayaan ma jiro ma garata maamuladana wixii loo samaystay iyo wixii loo aasaasay waxay ahaayeen inay dadkooda u burbuura gargaaraan inay u qaaraamaaniin baahiyaha day-adda iyo deegaanadooda ka jirana kabardareeyaan ma garata adigu maxamuud waxaad ka mid tahay odayaasha iyo waxgaradka iyo weliba dadka xilalka kala duwan kasoo qabtay puntland laftaadu intaad kaashato oo odayaasha iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ma isku daydeen inaad ka shirtaan sidii dadkaasi wax loogu qaban lahaa tabaalaysa annagu dadkaasi maadaama sidaas ay jirto shirar badan baanu ka qabanay eedadhalaan baanu u wadnaa hadda laftigeedaanu socodsiinaynaa intii aanu qaban karnay saraalka ilaahay nala jartay iyo ciddaanu haatan waxgaarsiin karay wixi aanu haynay ama tabartayada ahayna waa kaga qayb qaadana ma garatay annagoo ilaahay hortiisana uga keenno cidnana aan wasi iyo xurmo iyo iyo rabitaan iyo inay wax noogu taageeraan aan ka doonin taasi saasay tahay saacad walba iyo mar walba waanuna u heelanahay sidii deegaanka ama baayaha laga sheego ama dadkaliisa war wax loogu qaban lahaa iyo sidaan uga dhiliyay haddaana xataa wax kala hayn ilaahay baana u barinaa in ilaahay deeqis iyo albaabada maftuuxiisa uu furo taasi waa sidaas waa ka qayb qaadaa shiro badan saasaan uga qaban madara
midda kale sida aad sheegtay intii gawaari heli kartay ama heli kartay gurmad kale heli kartay goobaha daaqsinta ee gobolada bari ayay aadeen wixii soo haray ee maato ah ee aan dhaqaaqi karin oo iyaga iyo xoolahooda ay isdul saaran yihiin hadda adiguna aad ka dhawaajisay oo deegaano badan oo puntland iyo soomaaliyaba ku yaala ay ay ay degan yihiin maxaad u qabanaysaan ama aada u codsanaysaan ama aada u tari kartaan waxaan anagu u codsanaynaa intaasi qayladooda iyo hadalkooduba waa midda hadda media iyo daacadaha iyo aanu usoo jeedinayno waxaana shacabka deegaamada puntland ku dhashay ama kasoo jeeda ama ummadda soomaaliyeed iyo maamulka maamulka degmada iyo iyo gobolka waxaan horta usoo jeedinaynaa inay gartaamiin xilka iyo ay ugu aadan yihiin deegaamadooda iyo ummadooda baahiyaha deegaanka ka jiran ay la socdaaniin qayladhalaanta dadka meesha ku hartay oo tabardarada iyo haddii ilaahay kuuraya awooddarada meesha ay ku reesana sidii gurmad loogu samayn lahaa oo loo ri lahaa ka qayb qaataani iyagoo u marayo dowladda dhexena wax uga doonaya taas intaasaan leeyahay shacabka ku nool gobolka nugaal iyo ganacsatadooda iyo dhammaan guud ahaan puntlandba iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan usoo jeedinayaa war haloo dadka aynu u gurmano aynu waxaan u tari karna tarno haddii ilaahay furaya sidii aynu wax uga qaban lahayn iyo sidaynu wax uga qaadi lahayn wax ugu qaban lahayn oo isugu taagan lahayn oo dadkeena dayacan aynu wax u gaarsiin lahayn aynu u istaagno intaasaan iyagana leeyahay idinkana waxaan ugu mahadcelinayaa idiin soo jeedinayaa sidaad horeba ugu gurmanayseen oo wax ugu socodsiinayseen oo aad u wadeen inaad haddii laa tuna wacyigelinta bulshada iyo haddii waraysiyada iyo xogaha iyo bulshada iyo qaladhalaanta asi aynaan ka daalin sidaad horeba ugu wadeen waxaa jirta adiga gobolka aad ku sugan tahay ee nugaal waxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland iyo maamulka gobolkaba in ay sheegeen in sahan loo diray iyo kormeero loo diray xaaladda dadkaasi ma jiraan cid gaartay oo maaragtay soo kormeertay oo soo ogaatay baahiyaha dhabta ah ee ka jira deegaanada tuulooyinka gobolka nugaal ku heeraaraysa waxaa jirtaa walaalo wasaaradda arrimaha gudaha iyo sahma hadday jireen ummadda ilaahay waxaa la yidhaahdaa dhiciskudaa lagloota loo keeni inta birta loo soo sugo inta birta loo soo sugo buu baktiyaalaal wasaaradda arrimaha gudaha iyo sahamadooda iyo inta ay wadaamiin oo wixii soo xogihii iyo daakooyinka soo ururinayaan baaba inta meesha sartaa bas beelisa marka sida aawadan marka hadda hadday dhaqdhaqaaq samaynayeen waaciyu waa ka damiyey waktiga haatan wax looga baahnaa waxay tahay in la gaadsiiyo mujtamacii sidii loo badbaadin lahaa wasaaradduna dhinaceeda hadday kaga hawlan tahay wixii maamulka gobolka iyo degmada gaadsiin lahaa gobolka hadda nugaal oo kale gaadsiin lahaa ama gobolada iyo degmooyinka puntland maamulada maamulada local governmentiga ayay ahayd inay iyagu baahiyaha iyo sahanka iyo qayb ka yihiin oo soo ururiyaan oo dalaanta ka sameeyaan oo ganacsatada u yeeraan oo iyadana dhaqdhaqaaqeedu meesha igama muuqdo hagaag maadaama aad sheegtay in dhaqdhaqaaqa uu liito gobolka nugaal iyo degmada garowaba maxaa usoo jeedinaysaa maamulka iyo gobolka iyo degmadaba iyo dadka gobolkaasi ku nool maamulka gobolka iyo degmooyinka waxaan usoo jeedinayaa in ilaahay uu garansiiyo xilka iyo ummadooda ay u hayaani waxaana leeyahay oo usoo jeedinayaa war ummadda ha laysu taago anaguna garbihii miiraanu nahay ganacsatada odayaasha culimaa diinka usimada dawladda dhexe iyadoo la midaysan yahay ex xildhibaan maxamuud cali guray oo u warramayey waryaheena xuseen cabdijimcaale xuseen madar ayuu kaasi ahaa ganacsatada puntland ayaa xukuumadda waxa ay ku dhaliileen sicir bararka shilinka soomaaliga ah cali axmed muuse cali jaaxeer oo ka mid a ganacsatada reer puntland ayaa sheegay in xukuumaddu ay diiday in ay canshuurta ku qaado lacagta doolarka ah taasina ay keentay sarukac miciishada ah iyo sidoo kale shilinka soomaaliga ah waryaheena xuseen cabdijimcaal xuseen madar ayaa waraystay waxa weeye dawladdu lacag bay soo saartaa lacagna awal wadankay oo lay lacagtii canshuurtii u qaadan mayso waxay doonaysaa doolar haddii aad lacag soomaaliya keentina soddon iyo labo bay kuugu qaymaynayaan ma garat shacabkiina dhagaa ay ka faruursatay dawladda dhagihii ay ka faruursatay shacabkii carashadiisii la eegi maayo doolarkii iyadaa guranaysa annagu waxaanu nahay dad soomaali ah oo masaakiin ah oo lacagtaa xashiishada haysta marka dawladda waxaan u soo jeedinaynaa oo aanu u soo jeedinaynaa inay lacagta soomaaliga canshuurta u qaadato oo rayb shabow ay ku qaadato laba milyan iyo laba boqol ay ku qaadato oo lacagta ay qaadato canshuurta u qaadato dadkana mushaar usiiso cali adigu waxaad ka mid tahay ganacsatada puntland ganacsatada iyada ayaaba lagu eedeeyaa in ay sicir bararka iyo miciishada sare u qaado ama sarifka ha ahaato ama miciishada kale ee la isticmaalo ha ahaato waa maxay sababta hadda aad sicir bararka ugu eedeynaysaan dawladda puntland aniga dawladdu waxay ii diraysaa lacag doolar ah oo aan ku canshuurto hantida aan wato ma garat doolaro waddankii waa ku yariya waxaan ku khasbarahay wax aan doolar ku raadin kara inaan ku raadiyo laakiin waxa weeye haddii soomaali dawladda iga qaadan lahayd dee doolarba lama raadiyeen tan kale dawladdu waa inay ku amartaa hadda somalilan oo kale waxay leedahay shililaan ah oo electronic ah shirkadaha kan doolarka electroniga dira waa inay dawladda ku amartaa inay lacagtan jirin soomaaliga ay modeelada ku shubaan oo isticmaalsiiyaan dadka magarad sixirbararkada u jabo waa maxay farqiga u dhexeeya caliyow in shilin soomaali lagu bixiyo canshuur iyo in dollar lagu bixiyo waxaa u dhexeeya aniga markii lacag soomaaliya la iigu canshuuro oo raydkeedu uu wax laga fitiro yahay oo dawladdu ilaalisay sabab aan doolar ku doonto doolarku wuu jabayaa laakiin markii aniga doolar wax walba markii doolar la yihahdo hadda waxaa imaanaysa cuntadii la cunayey oo raashinkii maqaayadii ina jiraa doolarkeen shidaalkiinayaa doolarkeen aagta hilibka gadaysa doolarkeen caanihii doolarkeen haddii aysan dawladdu arrintaas soo faragelin oo doolarka ay aruursatay oo ay uqaatan aysan shacabka aysan bangiyada soo celin oo doolar keenin shilin soomaaligana ay qaadan inflation intaan ka xun baa dhacaya waa arrin aad iyo aad iyo aad u halis oo abaartan dabiicigaa ka daran oo ummadda kusoo socota weeye hadda haddaan laga hortagin oo dawladda ka hortagin shilin soomaaligu dawladda way qaadataa wayna canshuurtaa mushaaharaadna waa loo bixiyaa waa maxay marka waxyaabaha aad u cuskanayso in dawladdu ay shilin soomaaliga diidayso waaban arkayba dee example waxaan ku arkay eeraboorradaan ku arkay aad baa ka soo dada dollar baa la yihahdaa keen kastamada arkay gaari baa canshuuranaysaa dabeeca cagsoonaysaa ma qaadanayso waxay qaadanaysaa nimanka la yidhaha dawladda hoose oo qashinka iyo xaaqah baa laga yaabaa inay qaataan xoogaa yar oo soomaali ah ma garat inta kale adigu u dhabagal annaga been sheegi mayno waa media hadda waxaan ka hadlay waan dhegeysanayaa waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxay qaadanayaan dollar baa dadkii loo diray dadkiina maraykan maaha waa dad soomaali ah ganacsatadiina caliyow intaad jirteen ma la kulanteen maamulka dawladda ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradda canshuuraha ma kala hadasheen arrimahan iyo sicir bararkan aad sheegayso in uu saa-id idinku yahay wallahi walaalow waxa weeye ganacsatadu ummadii dayac baa ka jira bahal baa iska cunaya dili mayso ankee xataa xoolaha waa ka liibilahaa dhulka dha xoolaha meeshii bahal ku galo waa ka bidaan waxa weeye wax isweydiinaya ma jiraan laakiin aniga hadda sababta igu kaliftay waxa ay tahay arrintiibaa albaabkayga soo garaacday ganacsatadana waxaan usoo jeedinayaa anaa halkaa maanta fursadaan uga faa'iideysanayaa in ay dawladda la hadasho baarlamaankina waxaan usoo jeedinayaa haddii shacabku inuu doorto oo aad damiir leedihiin xaaladatan iyo dalkan gudanaya wax ka qabta oo soo farageliya intaas baan usoo jeedinaya baaqaasaan usoo jeedinaya dhanka kale waxaa jira caliyow abaaro baahsan oo guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan ka jira waa sidee xaalada deegaanada hadda aad ku sugan tahay ee burtile iyo deegaanada kale u dhadhow walaal hadda anaga waxa weeye xaaladaasi waa serious dadkiibaaba halis ah xoolaba laga hadli maayo iminka hadda wixii wuxuun haystayna waxay ula soo carareen badankoodii meeshaas bari bay la soo aadeen wixii kalena waxa weye dadkiiba in dadkii la badbaadiye maaha xoolihii dirgil ay ku jiraan waxaa jira dadka xoololeyda ah in intii heli kartay ama gaari heli kartay ama adeeg kale heli kartay in ay dhinacaa bari aaday kuwo waxaa jira aanan helin adeegyo ay meelaha daaqale ku tagaan oo abaartii ay weli meeshooda ku hayso adinku ganacsato ayaa tihiin dadkii dhaqaalaha hayste ee gobolka jooga ayaa tihiin wax gurmad ah ma u fidiseen dadka
wallahi ganacsatada iyadu waa wax iska tabar yar ma garatay waxaanu rari karnaa reer weeye ma garatay duulaanu joognaa degmo yar baanu joognaa waxa weeye waa iska tabar yarnahay xoogga intaan leeg malihin marka waxa weye dadku waxay u baahan yihiin dawlad iyo ganacsato xoog badan oo rabdha waxna waa guureen waxna waa guuri kari waayeen lacag bay waayeen ma garatay waa gartay waxaa jira gurmad guud oo ganacsatada culummada iyo maamulka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda puntlandba ay wadaan oo la gaarsiiyo qaybo ka mid ah dadkaasi abaaraha ay waxyeeleeyeen qayb ma ka tihiin dadkiina burtila jooga iyo ganacsatadiina ma ka qayb qaadateen sidii dadkaas loogu gurman lahaa waa sideese hadda xaaladooda
waxa weye dadkaas waxbaanu aruurinay laakiin waxaas waxaanu aruurinay iskuullada iyo waxbaanu aruurinay annaga iyo laakiin waxa weye waxaasi wax baahidaa wax ka tari kara ma aha dadkuna xaaladoodu waa serious aada iyo aada iyo aad baa xaaladdu u daran tahay ilaahay inuu naga soo gaara maaha cali jaaxeer uu waramayey xuseen madar ayuu kaasi ahaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada ku-xigeen khudbadaha musharaxiinta guddoonka baarlamaanka oo shalay bilowday ayaa guud ahaanba maanta lasoo gebagabeeyey waxaana xilkaasi u taagan labaiyo labaatan musharax baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta wixii ka dambeeya isku diyaarinaya doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale labada ku-xigeen oo ka bilaabanaysa labaiyo tobanka bishan janawari haddaba waa kuwan iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta iyo xildhibaanadaasi xilka u tartamaya ay ka hadleen maanta golaha wakiilada ee muqdisho haddii aad guddoonka baarlamaankiina xubin idinku matasha aad ii doorataan waxaan ballan qaadayaa arrimaha soo socda oo aysan ku koobnayn oo keliya mudanayaal waxaan culayska saari doonaa oon wakhti badan geli doonaa inaan idinkala hadlo sidii loo heli lahaa shuruuc adag ee musuq maasuqa la dirirto khaasatan kala dirirto mas-uuliyiinta sare waan noo dambayn doonaa askari taraafika oo dariiq taagan oo baasha bajaajka lacag ka qaadanayo taa waa priority ugu dambeeya laakiin burcadan weyn ee wadanka ku habsatay ee rabto inay mataqaanaa dhaqan aan weligeed laga guurin ee nagu hagto sharci hago sharci adkeeyo gacmahooda xakameeyo inaan la sameeyo oo aan idinkala shaqeeyo ayaan ballan qaadaya boqolka beriya ugu horreeya haddii ilaahay rab subxana watacala raalli iga noqdo wuxuu qof walba ku helayaa miiskiisa hal ibad ibad waa garanaysaa duqayar kor igu taagi karo nin walba yaqaanaa ood haysataan boqolkaas ibad waxaan u dallaya ujeedadeedu waxaa weeye in laidinkugu soo diray iimeelada oo warqad daba dhex mari baarlamaanka dhexdiisa oo shaqaalaha isdhex yaaceen oo sii ordin oo soo ordin boqolkaa aibad waxaad ka dhex helaysaan in ajandayaasha la idinkugu soo diyaariyo oo jawaabaha iyo su'aalaha aad ka soo diyaarsataan labaatan iyo afar saac ka hor ee lix saac subaxdii duhur inta inta la yimaado iyadoo hurdo lagu soo daahay haddana la yidhaha shir bartaara koorka lama gaarine beri hanoo imaato waraaqihina maanta la qeybiyo beri koorka dhacayo maba dhexeyso haddii ilahi raalli ka noqdo haddii xilkan ammaanada ah la ii doorto sidii aan horay ugu dadaali jiray waxaan idinku guddoomin doonaa uu xildhibaan xildhibaanka kale wax ku dheerayn dhallinyaro ha ahaado mid da'diisu weyn tahay rag iyo dumar xildhibaan hore ama mid cusub iyada oo si siman xuquuqdooda ra'yi dhiibasho hadal jeedin xuquuq helid uusan mid midka kale loo kala dheeraysiinayn madmadow iyo kala uurduwanaansho golaha dhexdiisa waxay ka bilaabataa marka guddoonku kala fadilo xubnaha siman ee mid walba laga soo doortay deegaan doorashadiisa haddii ay jirto xildhibaan aan soo wada shaqaynay oo ku kalsoon hoggaaminteeda waxaan qabaa in kalsoonidaasu ay ka timid ama ku salaysan tahay hannaanka aan ugu dadaali jiray in dhammaan xubnaha golaha ka tirsan u dareemaan dhowridda sinnaantooda haddii taas la waayo waxaan qabaa shirguddoonna waa la waayey dhaqan ahaan soomaalida waxaa deeqda cadaalad
musharax guddoomiye ku-xigeen baarlamaanka soomaaliya faarax cabduqaadir ayaa ka mid ah dadkii maanta ka hadlay xarunta baarlamaanka khudbadahana ka jeediyey faarax waxa uu sheegay toddoba ku dhalay inuu yahay faarax cabduqaadir ayaa sheegay in uu dalka wax u qaban doono xilli faarax iyo raggiisa lagu eedeynayo in ay hormuud u yihiin kooxda damuljadiid ee lagu tiriyo in ay talada dalka xilligan maamulaan
markii aan sheegayay taarikh nololeedkayga waxaan ka tegay wax aad iyo aad u muhiimsan oo laga yaabo inaydan horaan u maqlin miyaan sheegaa mase waa iska dhaafaa ma sheegaa markii aan dhalanayay kolley anigu ma garaas anigu ma garayn markaan dhalanaye markii aan dhalanayay waxa aan ku dhashay toddoba bilood meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn marka dadkii waxay waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doono inta ay la eg tahay marka qofka qofka ugu dheeraa aabay uu maqnaa markaan dhalanaye waxa uu qiyaasay inaan toddoba beri meelaha noolaan doono hooyaday waxay tidhi waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed anfaco ma noola maanta allaha u naxariis taa waxay ibaraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meeshay iiga yaallaan gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed dardaarankii ay hooyada i siisay marka yaan rabaa inaan ku soo gunaanado waxay igu tidhaahday maadaama aada noloshaas adag ku soo barbaartay si aad u guulaysato waxaa lagaa rabaa inaad dadka qadariso waan garan waaya marka dadka in la qadariyo maxay tahay macnaheeda ii sheegaan dhahay tusaale inaan dadka qadariyaa macnaheedu waa maxay maxaan sameeyaa ma ammaana ma si fiican baan u salaamaa ma markaan salaamayaan hoos fiiriyaa maxaan sameeyaa waxay ay tihi qadarinta waxaa ugu weyn adigoo fadhiya qof istaag inaanu kugula hadal haddaad fadhiisin karta fadhiisi haddii aad waxaan dhahay haddaan waayo meelaan fadhiisiyana adiga istaag waxaan idin ballan qaadayaa anoo fadhiya adinkoo taagan inaanan idinla hadal faarax cabduqaadir ayuu kaasi ahaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guule eed oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay mooshin laga keenay isaga waxaana uu ku cataabay xildhibaanadu in ay xilligan haysan habboonayn inay mooshin ka keenaan isaga waxa uu sheegay isqabqabsi iyo muran in aysan wanaagsanayn waxaana uu xildhibaanada ugu cataabay oo ka codsaday in guud ahaanba mooshinka xilligan ay meesha ka saaraan isagoo arrintaasi si gaara uga codsaday gulada ayaa hadalkan uu jeedinayo waxay ku soo aadaysaa xilli saxmad badan iyo dareen xoogan oo la xidhiira mooshinkiisa si weyn looga dareemayo cadaado iyo sidoo kale deegaanada kale ee galmudug waa kan isagoo arrimahaas ka hadlaya
shaka kuma jiro baarlamaanku yahay awoodihiisa dastuurigana ay ka mid tahay in madaxweynaha ay xilka ka qaadaan iyo in waajibaadka dastuuriga ah ay dastuurkooda ku dastuurka ku qeexan ay qaataan guryaha waxaan leenahay maanta kuma habboonayn munaasabna kuma ahayn in buushin noocaas oo kale ah la keeno una malayn maayo arrintaas inay dalka iyo dadka soomaaliyeed ay maanta maslaxa u tahay ma u malaynayo waxaan usoo jeedin lahaa baarlamaanka in arrinta ayada abidweydid aada u weyn uu ku sameeyo in arrintaasi loo dareemo loona jarto in maanta isan ku habboonayn iskaqabsi hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha dastuuriga ah inaysan ku habboonayn in dalka marxaladda iyo duruufta uu marayo loogu looga turo arrimaha noocaas oo kalea looga turo
madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed ayuu kaasi ahaa siciid cali xuseen oo ah wakiil doon lagu haysta galmudug ayaa waxa uu ka hadlay doontaasi iyo shaqaale saaran oo ku dhow afartan qof oo u dhashay dalka yaman oo ah badmaaxi maamulka galmudug ayaa ku eedeeyey doontaasi inay si sharci darra uga kulamaysanaysay xeebaha maamulkaasi uu leeyahay iyadoo laba ka mid a shaqaalaha doontaasina ay ciidamada galmudug ay dhaawaceen una xiran yihiin waxaa ganacsada siciid waraysi kala yeeshay doontaasi oo uu ku tilmaamayo si sharci darraa inay galmudug ugu xiran tahay waryaheena xuseen cabdijamcaal xuseen madar oo ugu horreyntii weydiiyey bal tafaasiil inuu ka bixiyo doontan afartanka shaqaalaha ay saaran yihiin ee maamulka galmudug xilligan uu gacanta ku hayo aniga magacayga waxaa la dhahaa siciid cali xuseen doontaasu waxaanu ahan kalluumaysi ka kalluumaysanaya xeebaha puntland jooga oo sharci ku jooga kana shaqaysanaya doontaasu waa tiriibka koowaad oo ay soo gasho biyaha soomaaliya waxaanuna nimi biyaha soomaaliya qaybta ka mid a oo puntland sharci baan ka qaadanay dabaylihii iyo roobabkii ka dhacay bariga puntland daraaddeed aniga doontii iyo dooni kaleetay ahaayeen tan kalaa soo horreysay oo waxay timi xeebtii aan ka qaadanayay santiga ugu geyn lahaa dabaylihii baanu dib ugu kala dhacnay tii kalaan shatiyadii saaray waxaan doonta kale u geyn dabaylihii doontii waxaa ka go-ay sixiimadihii iyadoo aan soo gaarin doontii kaleeto baadidoon bay tageen muddo toddoba iyo toban beriyaha bay baadidoon ku jidhay waxay sixiimadihii ka caariyeen oo aan ka waheray cadale oo lagu qabsaday doontii way soo noqotay iyada oo soo socotag waxaa helay dhibtaas dadkii waa la laayey waxa waa la afduubay waxa waa la haystaa oo war kama hayno hadda waxa ay ku sugan yihiin kamana kalluumaysan annagu waxaan caddaynayaa inaanaan ka kalluumaysan biyaha galmudug biyaha puntland baadidoonkaas markhaantiyaal reer galmudug ah oo ganacsadayaal ah yaa markhaanti iyo ahayd tarsixiimadahana soo ogaaday oo kalluumaysi baadida iyo baddana waanu wadaagnaa annaga iyo reer galmudug dad walaalaha baanunaa wada soomaaliya annagu waa qabanaa baadida xaaruun sanadka waxaan ku qabanayna maraakiib ay leeyihiin haddaan reer puntland nahay soo caariday oo galmudug laga leeyahay waayahay kulaynayna oo waxa kalaynay een, warbixinta galmudug waxay ku sheegtay doontan in ay waday kalluun fara badan oo ay si sharci darraa uga kalluumaysanaysay xeebaha een, galmudug gaar ahaan dhinaca yaman lagu kalluumay annagu wax gaadiidkaanu ku kalluumaysanaynay wuu naga go-ay waana hallaabay kalluunna doontu saddex maalin markii ay shaqaysay baa qalabki ka go-ay waa la adduunku wuu wadbaari karaa wax qalaba oo jiriifan anigu ma ihi shabaag ma wadano jilaabataanu nahay kalluumaysataa jilaabato meeqa ayaa meeqa ruux ayaa saaraa doontaas een, intee dhaawac ah een, qaabkeesa gacanta loogu dhigay waa la weeraray sixiimado badan baa weeraray sida warku nagu soo gaaray dii la weeraray adigu dhaawaci laba nin baa ku dhaawacmay baa la yidhi labadaa nin dhaawac halisa oo aan dhakhtar haysan baa la iigu sheegay inay aada u liidato xaaladooda caafimaad waxayna joogaan kolley mudugtaa meel ka mida ko koonfurta ah labana waxay yidhaahdeen waa maxaabiis sida dadku u yidhi waa la xidhi afartaa nin baa lala tegay intii kalena doone hobyo baa lagu haystaa baa iigu wardamaysay guud ahaan intee dhan yihiin dadka saaraa doonta yay si u kala dhowr iyo dhasheen soddon qof baa saaran dhowr iyo soddon qof baa saaran oo baxray dhowr iyo soddonka qof ee aad sheegtay ma waxay u dhasheen waddanka yaman
hal nin maaha inta kale waxay u dhaqata waddanka yaman
waayahay waxaad sheegtay doontaasi inaysan jiriif ahayn ama shabaago aysan wadan haddana ay baadigoobaysay saxiimado iyo laashash yaryar ee ka baxsaday haddii ay doonta shati lahayd oo ay u canshuurayd dhinaca puntland ma tusteen ama ma ma horgeyseen ciddii idi qabsatay inaad shati leedihiin kana mid tihiin doomaha sida sharciga ah uga kalluumaysta xeebaha puntland
maba u tegi karo dhaawac ima soo booqan karo yaal mudug oo gaalkacya naftayada daraaddeed ma nama iman ka dhaan baa lay ma tegi ka dhaan ciddii aanu dursanana waa laga celiyo ma tegi ka dhaan baa lay
waa la hadalaa cid aanu la hadalno oo afgarano anagu markaa raadiyaa ka baxay mahaye wax badan baanu isku daynay nimanka doonta haysta inaanu la hadalno wax aanu la helay ama la xiriiro wax xiriira iyo wax wada hadalana ma aanu helin wakti waa lanama ayaasidin waa doonay waa la hadlay waa raadiyey telefonadoodii telefonadoodii hal mar baa aniga nin iga qabtay telefoonkoodii bolis oo ii saaraa doonta ninkii iga qabtana wuxuu yihi nimankaas ma kula hadlaayaan anigaa telefoonka haysta yaan la hadlaa oo doontaa kala xidhiida haddana idina weydiin buu igu jawaabay inti ka dambaysana waa la damiye lambaradii intii ka dambaysana lambaradii way dansan yihiin dad badan oo soomaali baan wada nahay anaga reer galmudug walaalaaan isu yaqaan reer galmudug oo aanu u dirsanana waxay yidhahdeen ma awoodo cidda haysata inaanu idinla saabsino waa yahay maxaad xal u aragtaan waxaanu u halaalanaa waxaanu nahay dad soomaali ah oo wada walaalah baadidu ka dhexayso dadu ka dhexayso oo wadaaga ganacsigu ka dhexeeyo doontaasu waxay ahayd baadi doon ciidamadaheedii baa markhaanti ah oo waxa lagu hayaa laga helay oo lagu qaatay cadale inay si sharaf leh oo walaalnimo ah oo xushmadi ku jidho noogu soo daayaan doonta iyo dadkeedii dhaawac ahaa
waa yahay dadkii dhaawac ahaa reer galmudug waa yahay dadkii dhaawac ahaa iyo dadka maxaabiista ahaa ee la haystay iyagana maxaad maxaad leedahay maxaa ujeedinaysaa waxaan ujeedinayaa inay saburaaniin oo waa dhibi ilaahay ila gartay wax dhibi ilaa sida ilaahay u garto khayr bay noqonaysaa inay saburaan oo naftooda raaligeliyaan maamulka galmudug waxaan leeyahay waa haad warka raadiyaa ka baxay war aa jirah ma aha doontaasu kama shaqaysan biyaha galmudug biyaha puntland bay ka shaqaysay waxa umarkaantiya gaadiid jiriif ma ahin walaal iyo waxaynu nahay isxushmad baa naga dhexaysa ganacsi isdhexmar walaalnimo gaadiidkaanu wadaagnaa oo baddaanu wadaagnaa inay si ganacsada sacuud oo madar u warramaya ayuu kaasi ahaa siyaasi salaad cali jeelle oo ka mid a siyaasiyiinta dhulka soomaalida sida weyn looga yaqaan ayaa si qoto dheer uga warramay marxaladii ay soo martay doorashada dadban ee soomaaliya iyo musuqa uu ku eedeeyey kooxda damul jadiid salaad cali jeelle ayaa ka warramay u warramay warbaahinta gudaha waxaana uu gebi ahaanba isaga haray doorashadii ka socotay muqdisho oo uu sheegay in hami weyn uga jiray inuu ka mid noqdo tartamayaasha si la mid ah laba kun iyo labayo tobankii
bismi illaahi araxmaani iraxiim mar aan aan jeclaystay inaan soomaaliya sidii aan u badbaadi lahay aan mar walba ewelba waxaan hore u sheegay inay igu kaliftay xaaladda dalku markuu maraayo inaan usoo istaago jagadaas oo aan ummadda soomaaliyeed aan xaaladday ku sugan tahay aan ka dhaqaajiyo maadaama ay hoggaan hanta ay weyday marka waxaa ii dhimeedoon rabay inaan sameeyo xaflad weyn oo aan mar labaad isku sharaxaa si hordhac ahaan ewel isu sharaxay hase ahaatee markaan arka baarlamaanka soomaaliya sida uu ku soo baxay iyo waxyaabihii mataqaanaa musuq maasuqi ragaadiyey doorashada oo ku takrifalkii uu sameeyeen kooxda damir jadiid iyo xasan sheekh sida ay u soo naqdaan oo ay mataqaanaa xildhibaano ay korrabtid gareeyeen qaarna ay dhibaato u geysteen ergooyin fara badanna ay xaqi ay u lahaayeen dalka inay wax doortaan ay u diideen arrimahaas markaan qiimeyn weyn ku samayna ka xisbi ahaan waxaa noo soo baxday haddii aan cararno oon tartanka ka qayb galno inay dhici karta marka riyada kooxda damuljadiid inay u dhowowdo sidaa darteed marka annagoo ku fikirayno ma inaad carartiinaa wanaagsan mase inaad mataqaanaa idinka aad xaqeejisaan kooxda damuljadiid inaynan dalka ku soo laaban oo ayna musuq maasuqii iyo dhibaatooyinkii iyo tuuganimadii ay wadeen aynan afar sanoo dam kale aynan u suurtogelin taas ayaa igu kallifta marka inaan dib uga ritiraareeyo oo aan ka noqdo si aan u xaqiijiyo in isbeddel uu dalka ka dhaco waxaad arkaysaa horta musharaxiinta laba kun iyo labaiyo toban waxay ahaayeen labaiyo labaatan way haddana labaiyo labaatan ay maraayaan runtii aniga taasi waaye aragnimo iyo bisayl cusub iyo waxay igelisay inaan halganka aan kusii adkaysto maxaa yeelay dalka waxa ka jiray ku tuse markaad waxa aada soo taabato horena waxaadna u sheegood ogtahay inay ahaayeen meesha aniga tartanka aan ka galay inay aheeday koox diimeed waxa secterian loo yaal erge ay soo qorteen oo aan markaas qabaa'ilkii iyo dadkii mataqaanaa ergadii caadiga aheedoo beelaha inaynan mataqaanaa ayna ku saleysnayne koox diimeed erge ay soo xulatay ayay ahaayeen sidaa darteedna aniga markiiba anigu waa arkay waana runtii markaan arka inay lacag xaddhaafa iyo oo fowqal caqliga ay koox diimeedku ku biritamayaan annaguna aanan war u hayno dad caadihoo beela aan u haysanno oo aan beeshaas mataqaanaa waxay ku xisaabtami doontaa dadku waxqabadkiisa iyo dadnimadiisa ee lacagaa lagu shaqayhaa iyo iyo iyo iyo ergaduna waa koox diimeed aanan islahayn ayaan horta ku dhex dhacay markii aan arkana aniga waa ka soo laabtay si cad ayoo ofishal ayaana idaacadaha aan u siiyo si gaaban maxaa yeelay muhiim ma ahan xibin barlabaan oo kaliya hal oo oo cod barlabaan oo qofa hadda haddii lagu lagu guulaysto oo lagaaga guulaysto wax weyn aniga uma arkayn laakiin waxaan arkaya wax weyn dadkaanu beelihii beeshimiya mase waa koox diimeed waxaan soo xaqiijiyay marka dadka codayaha inay yihiin dad secteriana oo koox diimeedii sidaa darteed marka aniga taasi wax haba yaraatee ay igu reebtay oo aan waaye aragnimo inaan ka qaaday halganka iyo samata bixinta ummadda soomaaliyeedna inaan kusii adkaado oo aan weliba mataqaanaa aan aad iyo aad mataqaanaa arrintaas aan ka xaqiijiyo inay dadkan soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo soomaalidii hore wadadeedii lagu celiyo oo ay naqdaan dad ku abtirsada ahlusunna waljamaaca ay ahaayeenoo nabad ka shaqeeye in waxyaabaha koox diimeedyadan dhibaatada wada inay inay mataqaanaa laga ilaaliyo halgan badan iyo wacyigelin badan ay u baahan tahay ayaan soo siyaasi salaad calijalla ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa raadiyo daljir barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka ugu jirnaa xildhibaan xasan cali dhuux oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa deeq raashina waxa uu gaarsiiyey deegaana hoostaga degmada cabuduq deeqdaasi oo ka timid maamulka galmudug waa kan wariyaheena ayaanla cabdulaahi jaamac oo mar kale warbixintani inoo diyaariyey
deeqdan oo ahay shan boqol oo kiish oo isugu jirtay bur iyo sankoor ayaa loo qaybiyey qaar ka mida dadka ay abaartu saamaysay ee deegaanada hoos yimaada magaalada caabudwaaq xildhibaan xasan cali dhuux oo ka tirsan baarlamanka galmudug ayaa maamulka degmada caabudwaaq ku wareejiyey raashinka si ay dadka baahan ay u sii gaarsiiyaan
waxaa sharaf weyn inoo ah inaan marka ugu horeysaan tillaabadii koowaad ee maamulka galmudug ee uu soo qaaday ee ahayd samata bixinta abaaraha inaan raashin hadda raashinkaan hortaaganahay ah inaan micnihii aan ku wareejinahayo guddoomiyaha degmada ee maamulkiisa iyadoo raashinkaasi uusan ahayn raashinkii loogu talagalay deegaanka uusan dhammayn haddana intii micnihii aan dadaali karno ayaan soo qaadnay sidaas daraaddeed waxaan doonayaa tallaabooyinka inays intaan keliya ku ekaanin waxaana loo baahan yahay abaaraha ma ahan raashin keliya waxaa loo baahan yahay baad iyo biyo intay waa loo baahan yahay caafimaad gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar ayaa sheegay in deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud raashinkii loogu talagalay ay ahayd koob iyo toban kun oo kiish loogana fadhiyo maamulka galmudug iyo xildhibaanada deegaanka raashinka dhiman waxaan rabaa inaan dhammaan ummadda ka qayb qaadato masiibooyinka abaaraha aan usoo jeediyo baaq aan ku aadan abaarta baahsana ka jirta deegaamada ilaa haddana wixii ugu horreeyey naga soo gaara gacan dawladeed iyo mid hay-adeedba ay tahay raashinkaas tiradii lix bilood ka hor aan u fadhinay inaan helo koob iyo toban kun oo kiish ahayd oo bariis iyo sonkor iyo bur iyo saliid iyo agabyadii kale ba lahayd ay tahay wax haddana soo gaaray shan boqol oo kiish sonkor iyo bur ah oo aan saliid la socon oo aan bariis la socon waxaana dareemaynaa wixii kaloo aan xaqa u lahayn in ay gadaal jiraan oo lala haray taana waxaanu ka sugaynaa xildhibaanada deegaamada ka soo jeeda iyo madaxda wehelisa ayagaanu la xisaabtamayna iyaguna ciddii ka sii dambaysa baa laga rabaa inay la xisaabtamaan oo ay ka keenaan xuquuqda deegaanku ay leeyahay intaasi kadib ayaa xildhibaan xasan cali dhuuc waxa uu booqday qaar ka mid a deegaanada ay ku nool yihiin dadka ay abaartu saamaysay waxaa farxad weyn inoo ah inaan ku sugan nahay nawaaxigii dadkii baahiyaha ama abaaraha ay dhibaatada ay ka jireen inaan dhibaatadii la qaybsanayno oo aan doonayno in deegaanka iyaga iyo dadka iyaga dhibaatada haysato inaan la wadaagno ilaahay baan horta baryaynaa marka ugu horreyso ilaahay subxaana watacaala na khalqay ilaahay baana baahidan waddan reeq qabto inuu na siiyo ilaahay baan ka rajaynaynaa kana baryaynaa annaguna dadaal aan dadaalnay iyo baahida walaalihin la qaybsada yaan ku keennay raashinkan ma ahan raashin aan micnihii aan aan ugu talagalnay dad aan dhibanahayn ma ahan waa dadka dhibanaha ee remiyiga ah saasaan kugu imaanay halkaan hadda aad ku sugantihiin waa deegaanka aan ku sugannaha waa deegaankii landheer uu ka taagnaa ceelka biyoodka uu ka taagnaa halkaasoo iskugu yimaadaan dadka micnaha remiyiga dhammaantood ay iskugu yimaadaan qaar ka mid a dadkii raashinkan la gaarsiiyey oo marka hore ka mahad ceshay raashinkan la soo gaarsiiyey ayaa tilmaamay in xildhibaanada kale ee deegaanka iyo cid kasta oo awoodda ay ka sugayaan gargaar intaan ka badan waxaan la hadlahayaa dawladda dhexe waxaan la hadlahayaa galmudug waxaan la hadlahayaa caalamka koob iyo toban kun oo kiish oo kintaal ayaa gadamada cawdaaq lahayd waxaa naga soo gaadhay horta shan boqol intaa waxaan ogeysiinayaa caalamka iyo dadka galmudugna waa ka doonaynaa raashinkanaga halkan waxaa tuuran waa ceelkii geesoo weyne waxaa jooga cid ilaa afar boqol iyo konton ilaa shan boqol oo qoys ah ceelka ma kacsan karaan ruuxii gaaray biyo dhaansan karay ama meel aadi karay wuu aaday waxaan leeyahay dawladda galmudug iyo dawladda dhexe iyo caalamkuba in loo soo gurmado nimankiinaa noo yimid oo maamulada ah oo hadda noo yimid oo soo booqday oo waktiga abaaraha iyo baahida jirta nala soo macnaha awgeed noogu soo booqday xasan cali dhuux waxaan ka codsanayaa wax allaale wixii dhiman oo hadda annaga naga dhiman oo macnaha oo lagu talagalay sida galmudug ay noogu talagashay ama dawladda noogu talagashay in ayna soo gaarsiiyaan wax allaale wixii ka dhiman oo baahi ah oo raashin oo raashinkaa ka dhiman baan ka codsanaynaa maadaama shan boqol oo kiis ay soo gaadhay deegaanka ay soo gaadhay
xildhibaan xasan cali dhuux wixii uuna soo gaarsiiyeyna waan haysanaa waxaan ka codsanaynaa dawladda amase wixii la shaqeeya oo madaxa xuquuqda naga maqan oo aan leenahay annagu haddii aan nahay deegaankan inna loo soo gaarsiiyo oo wixii haystana looga soo qaado ayaan rabnaa ayala cabdulaahi jaamac redio daljir caabudwaaq qaybihii dambe ee barnaamijkeena caawa iyo daljir ayaa dhegeystayaal lasoo gaaray duqa degmada qardhoo cabdicasiis ayaa ka warbixiyey shilalka gawaarida oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayey gobolka karkaar waryaheenna maxamed fantastic ayaa waraystay ugu horreyna wax ka weydiiyey bal xaaladda shilalka oo marar badan sababa dhimasho iyo dhaawac bismillahi raxmaan raxiim galabta goobaca casar tahay ayaa waxaa gaari ku dhacay waxaa la socday wuxuu ahaa gaari oolkee ciidihii geeyey oo xaasadkii iyo ciyaadkii iyo baantadii hore u geeyey wuxuuna u laabtay ari labaadna uu laabtay saddex nin baa la socday saddexdii nin laba nin baa ku dhaawactay darawalkii isaga ilaahay wax kuma gaarsiin labadaa nina dhaawacoodu waa fudud yahay nina waxa weye gacan baa jabtay nina madaxu wax ka qabaa xoolihii arigii saarnaa waxna waa dhinteen wax waa jajabeen adoo alxamdulilah laakiin intii badnayd waxaan u qabanay gaari baan u qabanay oo toos haddee waa qaaday oo si loo gaarsiiyo ee, dhulka naqa leh xagee ka dhacay gudoomiye gaariga shilka aad sheegaysa falax falaxduu ka dhacay falax falaxda waayahay markii hadda ka horna gawaari nooca kan oo kale ah ayaa dadka xayaaminaya ayaa ereyada qardho iyo gobolka kaas ku dhacay marka tiradooda intay gaaraysaa inta gaari ku dhacday dadka xayaaminaya inta tirada haysaan baabuurta aan hayno hadda inta soonahaya soona qarta ku dhacday oo ah baabuurta dhacday iyo baabuur waxaa jirta iyaguna ee, dhulka galan waayey oo dhul bacaada galay ee, baa baa jira adigu ilaa la- laba iyo toban gaari bay isku yihiin baabuurtaasi wax dhacay iyo wax bacaad galay oo baabuur aan u dabno aan ka saarnay waayahay maamulka degmada qardho maxay gacan ka geysteen gawaaridatan qardho ku dhacay oo kii galabta u dameeyey maxay wax gurmada iyagu ka geysteen wallahi gurmadka dee dowlad hoose iyo iyo- iyo- iyo maasha allah iyo dadweynaha magaalada qardho ayaa ka qayb qaadanayay Eh, waxaa khasab nagu ahaa dee gaari markuu dhaco inaanu u gurmadno oo gaarigay toosino oo waxa weeyaan xoolihii iyo maatadii miisha oo layd aan baabuur u qabano kharashka annagu aanu bixino Eh, marka dee meel gaar ku dhacay khasab weeyaan la isugu yimaada wax shilkan gawaaridatan dhacay inay xoolo ku baaba'aan ma ahe wax dhimasha gawaaridatan hadda ka hor ma geysteen maya maya maya wax dada dhaawac fudud baa wax da- dad ah oo dhintay ma jiraan waayahay gudoomiye adoo mahadsan gawaaritan rogmanaysa oo dadka hayaanka ah wada way soo noqnoqdeen dhowr hore oo gaari baa dhacay kii u dambaysa galabta u dhacay darawalada ku dhegaysanaysa oo dadka hayaaminaysa fariin gabagabadi maxaa u diraysa adoo mahadsan mudan gudoomiye waxa u diraya waxa weeyaan baabuuratan waxa weeyaan iyagoo aan seexan bay waxay rabaan in ee, ee, galaan ee, ee, xoolo badan ay soo raraan oo ma- waqti badan ay isku noqdaan waxaan leenahay dadka haliginina waa inaad seexataan waa inaad seexataan sababtoo ah waxaan naf baa wadaan xoolaha wadaan dad nool baa wadaan waa inaad seexataan dadka haliginina sababtoo ah inta badan waxay ku dhacday ee, da- darawalladii oo hurdaysan iyo darawalladii oo aan aan garanayn ee wadanka aan garanayn iyo wadooyinka noocyadooda kala duwan aan garanayn marka waxaan leenahay darawalladu waa inay taxadaraan waa inay taxadaraan oo taxadar badan muujiyaan wadooyinka ta- ka taxadaraan hurdada ka taxadaraan dhinac kasta taxadaraan iyagoo nabad qaba bay tagayaan laakiin xilliga ayna hurda u timaado waa inay seexdaan baa baan leeyahay aad baa umahadsan tahay gudoomiye duqa degmada qardho cabdicasiis oo u waramayay maxamuud fantastig ayuu kaasi ahaa
raggii maniga ka hadhay rabbii maniga ka baqay raggii maniga ka hadhay rabbii maniga ka baqay guriga raraba tidha hadana hadana hadana rogaba
guud ahaanba barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanayay magaalada muqdisho intaas ayaan kusoo koobayaa waa soo saaridii tebintii weliya maxamed cabdulaahi cali kooshan oo dhammaantiin idin leh amaana allah
أذاعيون لها يوم mareebiyo raciba dadkii kaba calafniya dadkii kaba calafniya waxii laga raysayba dadkii kaba calafniya dadkii kaba calafniya waxii laga raysayba Adano, la hayo.